asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtada maanta ee kolba weji hor leh oo midkii kale ka bedelan wax kaa tusta laga yaaba mar inay dhanka dheefta kaala hadasho marna dhanka dhaqanka marna dhanka hiddaha marna dhanka dhowrsiga marna dhanka dheregta marna dhanka gaajada marna dhanka dulinimada marna dhanka sarraynta marna dhanka allakacabsiga marna dhanka daciifnimada marna dhanka dugaagnimada marna dhanka maaragtay iimaansamida noocyadaa farada badan ayay xubintani wax kaa tusaaleyn kartaa teenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamkii iibe sheekooyinkeenna noocaas ahaa waxaa la yidhi waxaa jiray wiil dhallinyaro ahaa oo dabeecadda maaragtay da'diisa lahayn macnaha uu ka dabeeca duwanaa dadka isaga la da'da ah dhallinyaradii baa marka la yaabtay dee nin dhallinyaro ah oo iyaga da'dooda oo haddana ka dabeeca duwan markay la yaabeen iyagoo la yaabka noocaasa qaba ayaa mid ka mid a dhallinyaradii oo maaragtay isagu dee islahaa markaas bal u dhowow wiilkan si aad wax un uga faa'iido oo aad dabeecaddiisa wax uga ogaato ayaa si kal iyo laaba ugu dhowaaday waxyaalo fara badanna waa uu ka daraasiiyey daraasaadkii farada badanaa ee uu ku samaynhayey qayb ka mid ah ayaa la soo gashay inuu su'aal kadis ah weydiiyo isagooo isleh bal wiilkan aan dabeecaddiinna oo kale lahayn ee aan ciyaarin fara ka ciyaarin bardoodamin buutan dhisanin caydtamin haraadtamin laatamin legdamin diririn waxaasoo dhan dabeecadda goonida ah ee ninkan uu leeyahay talow maxay tahay isagoo isleh bal wax unka ogow wiilkan iyo hawshiisa ayuu isku dayey inuu xidhiidh dhow la sameeyo uuna dhaho nio dabeecadaadu waa dabeecadii cajibisey bal tusaale yar isi oo maxaad waxyaalaha noocaasa seed ku gaadhay seed isu xakamaysaa seed maarata howlaha noocan u keentay ma gurigiinaa lagaaga soo sheegay ma dabeecad ilaahay gaarkaaga dhigaa ma dareenka gooniga kugu abuuranba ma ujeedooyinkalaad ka leeday ma awowgaaba sidan ahaan jiray ma hooyadaaba kugula talisay iyo howlo kaloo fara badan oo noocaasa ayuu isku dayey bal intuu weydiiyo inuu wiilkan arrintiisa wax ka ogaado wiilkii ayaa u jawaabay kii dhaqanka noocaasa rabay inuu ogaado buu u jawaabay oo si qabow oo deggan oo tusaale u noqon karta isaga laftiisa ayuu jawaabtii u siiyey oo wuxuu ku yidhi haddii ilaahay idmahayo kanuu ilan wuxuu weydiiyey wuxuu yidhi nio dabeecaddaada waa dabeecad nooc kale eh maxaase ah dhankee lagaa soo shitaaray aayar buu jawaabtan siiyey oo wuxuu yidhi intaad aamusnaan karto ayaad awooddaa in la eg inaad aqoon kororsato inta aad aamusnaan karto ayaad awooddaa in la eg inaad aqoon kororsan karto ku yidhi aad ugu fiirso aamusnaantu inay tahay haddii horey bay mahmaayo badan soomaalidu ugu sheegtayoo af daboolan waa dahab haddii ilahay kuusama ogol aqligaago yar aamusnaanta lagu kabaa haddii ilahay kuusama ogol yahay hadal wuxuu ammaan yahay intuusa afka ka soo bixin ilaan afaan kugu olin aamus lama dhaho ilaan hadal aab ma dhaho ilaan wardaaca qurun looma dhegaysan waayo iyo mahmaaho kaloo fara badan ayay soomaalidu horey u sheegtay tiibuu u xaqiijiyo wuxuu ku yidhi aamusnaanta lafteeda ayaaba cilmi ah u fiirso aamusnaanta lafteeda ayaaba cilmi halka waxaad ka garanaysaa cabdulaahi macalin axmed doodaan oo kaleento inuu nin ilaa iyo afariy toban jirkiisa ilaa shan iyo toban jirkiisa nin aamusnaa ahaa bini aadanka waxay ku hadli jireen iyo dhaqamadii jireen uu aamusnaantaa ku xiftiyey oo uu isaga laftiisa afkiisa ka sheego uu yidhi waayihii dambe waxba iima kordhin intii aan aamusnaa besa ayaan wax jilaabtay oo aan dhaqanka soomaaliga iyo taariikhda soomaalida jilaabtay ee bahawraxmaan leeyahay wuxuu yidhi intaad aamusnaan karto ayaad awooddaa in la eg inaad aqoon kororsato ee isku day inaad aamusnaanta badiso saasaa isna wax loogu sheegay haddii uu yeelayo koley de isagay u taallaa laakiin hadal muhiima ayaa la siiyey dabeecaddaydu wuxuu ba yidhi waa qayb ka mid a cilmi kororsi iyo aqoon iyo barasho iyo cilmi iyo edabsanaan iyo akhlaaq intaasay huwantahay buu yidhi aamusnaantaydu ee haddaad iga kororsanayso dee iga kororso adna mahmaada maantaan kusoo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamka eebbo waxaa la yidhi dabci waa maguuraan